raxmaan raxiim habeen wacaana wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka wareega wararka raadiyaha dalsane muqdisho
warniyahow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanana way xirta war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baawur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddadu way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisi iyo duunyadii daryal wacan ma haystaan inay kala dayuban acul baa loogu tawgalay
mar kale habeen wacano wanaagsan waa habeennimo khamiisa taariikhduna ku beegan tahay sideedda bisha juun sanada laba kun saddex iyo labaatan qodobada barnaamijka caawa aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya shirka toddobaadlaha ay yeesheen arrimo kala duwan ayaa shirkaasi looga hadlay barnaamijka ayaan kusoo gudbin doonaa oo aad ku maqli doontaan haddii uu rabbi karaali noqdo qodobada kale barnaamijka caawa aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona wareysi gaara oo ku saabsan basaaskii ugu horeeyay ee itoobiya usoo dirto soomaaliya sanadii kun sagaal boqol iyo lixdankii iyo sida uu maleegay dilka wariyihii afka amxaariga ee rediyo muqdisho sidee diyaaradiisii dee madaxweyne maxamed siyaad bare ugu badbaaday gantaal ay ku dhuftan lahaayeen ciidamadiisa barnaamijkan ayaan ku soo qaadan doonnaa haddii uu rabbi karaali noqdo oo aad ku maqli doontaan xeerlaaliyaha guud ee qarankana waxa uu sheegay in lasoo xiray agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada oo ku eedeysan musuq maasuq iyo dayacaad waan soo gudbin doonaa sidoo kale barnaamijka ayaad ku maqli doontaan haddii uu rabbi karaali noqdo qodobadaasi wixii nagu soo kordha ayaan barnaamijka ku soo qaadan doonaa tabaniyo diyaarin waa anigoo cabdisalaan juuro shaakir cabduhi cabduqaadir xasanaa farsameynaya waa mar kale iyo wareegga wararka dalsan
warkaal kaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildaan waxaan maqli jiray nin xilqaaday eedqaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahayow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh awoodiyo hesnaa infajigan ayaa laga rabaa
mar kale habeen wacno wanaagsan aan ku bilowgo golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya waxaa yeesheen shirka toddobaadlaha ah waxaana shir gudoominayay ra-iisul wasaare ku- ra-isul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdibarre shirka waxaa lagu ansixiyey jihaynta hannaanka doorashooyinka dalka dib u eegista ku talagalka miisaaniyadda dowladda magacaabista maamulka hay-adda aqoonsiga iyo diiwaangelinta dadweynaha iyo magacaabista maamulka hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka shirka kadib waxaa warbaahinta u akhri- u akhriyey een, shirka toddobaadlaha golaha wasiirada iyo arrimaha lagu ansixiyey afhayeenka xukuumadda soomaaliya farxaan maxamed jimcaale
bismillahi raxmaani raxiim shirka golaha wasiirada ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo maanta uu shir gudoominayay ra-iisul wasaare xamse cabdi bare ayaa waxa ay gaareen go-aamo muhiim ah oo dhaxalgal u ah ummadda soomaaliyeed iyo guud ahaanba dalka waxaana go-aamadaasi ay kala yihiin kow golaha wasiirada waxa uu ansixiyey jihaynta hanaanka doorashooyinka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo ka kooban saddex qodob qodobka koowaad dhaqangelinta heshiiska golaha wadatashiga ee qaranka xukuumadda federaalka ee soomaaliya waxay go-aamisay dhammaystirka iyo dhaqangelinta hanaanka doorashooyinka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ee uu ku heshiiyey golaha wadatashiga ee qaranka toddobaiy bishii maajo ee sanadkan waxaa la farayaa dhammaan wasaaradaha iyo hay-adaha ay qusayso in ay si deg dega uga howlgalaan diyaarinta shuruucda loo baahan yahay ee lagu dhaqangelinayo heshiiskan wixii wax ka bedel ah ee lagu sameynayo dastuurka kumeel gaarka ah waxaa loo soo diyaarinayaa si waafaqsan cutubka shan iyo tobnaad ee dastuurka kumeel gaarka ah loona soo gudbinayaa golaha wasiirada ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya si loo horgeeyo labada aqal ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya qodobka labaad dhammaystirka habraacyada dhammaan wasaaradaha iyo hay-adaha ay qusayso waa in ay dhammaystiraan dhammaan habraacyada dastuuriga ah iyo kuwa la tashiga ee laga maarmaanka u ah dhaqangelinta heshiiska golaha wadatashiga qaranka iyada oo la xeerinayo danta guud ee qaranka wasaarad kasta iyo hay-ad kasta oo kaalin ku leh dhaqangelinta heshiiskani waxaa lagula xisaabtami doonaa dhaqangelinta kaalinteeda ku aadan hergelinta heshiiskan qodobka saddexaadna dhaqangalka go-aankan go-aankan waxa uu dhaqangalayaa marka golaha wasiiradu ay ansixiyaan uuna saxiixo ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya taasi oo dhacday maanta dhinaca kale golahu waxa uu maanta meel mariyey dib u eegista ku talagalka miisaaniyadda waddanka ee sanadka labada kun labaatan iyo saddexda waxaa sidoo kale golahu uu si aqlabiyada ku ansixiyey soo jeedinta wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo duweysiinta ee magacaabista maareeyaha guud ee hay-adda aqoonsiga iyo diiwaangelinta oo loo magacaabay cabdiweli cali timacadde iyo ku-xigeenkiisa oo loo magacaabay cabdulaahi biixi xuseen waxaa sidoo kale golahu ansixiyey guddoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka oo loo magacaabay marwo safiye xasan maxamed iyo ku-xigeenkeeda koowaad iyo labaad oo loo kala magacaabay cabdulaahi aadan cabdi iyo maxamed cabdulaahi salaad sidoo kale golahu waxa uu kulankiisii maanta ee khamiislaha ah uu ku ansixiyey heshiisyo waxgal u ah ummadda soomaaliyeed oo la xiriira dhinaca ganacsiga oo kale ah ku biiridda aagga ganacsiga xorta ee qaaradda africa iyo ku biiridda suuqa iskaashiga ganacsiga ee bariga iyo koonfurta africa ee la yidhaahdo comesa wabilahi towfiiq
afhayeenka xukuumadda soomaaliya farxaan maxamed jamcaale ayuu kaasi ahaa markan somalilan waxay ka hortimid baaqii qaramada midoobey ee kasoo saartay dagaalka laasacaanood somalilan ayaa ka hortimid qayb ka mid a qaraarkii golaha ammaanka qaramada midoobey iyada oo sheegtay in si qaldan wax loogu sheegay golaha ammaanka qaramada midoobey waxay sheegtay inay ciidamadeeda kala baxday laasacaanood lix iyo labaatankii febraayo waxaa tan iyo xilligaas ciidamada somalilan difaac adag ku lahaayeen meel ka baxsan magaalada ciidamada somalilan ayaana si adag uga hortegay inay waxyeelo soo gaarto dadkale raayidka ah ayaa lagu yidhi warka somalilan somalilan ayaa sidoo kale sheegtay in baaqidooda hadalka ay diideen madaxda beelaha laasacaanood oo halkaasi degaa iyagoo guud ahaantoodba ka soo horjeestay baaqyadaasi kala duwan oo lasoo saaray garaadada laascaanoodna waxay soo dhaweeyeen baaqa ka soo baxa golaha ammaanka qaramada midoobey iyagoona u tilmaamay warsaxan madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle cali cabdulaahi xuseen cali guudlaawe ayaa maanta xarunta madaxtooyada hirshabelle ku qaabilay ergeyga cusub ee xogeyaha guud ee qaramada midoobe u qaabilsa soomaaliya katriona lang iyo ku-xigeenka cusub ahna u qaybsanaha iyo isudubaha howlaha bini-aadanimo soomaaliya george conway madaxweynaha iyo ergeyga cusub ayaa waxaa kulan la qaatay qaar ka mid a golaha wasiirada oo ay kala hadleen howlaha muhiimka u ah ee hortubinta sida daadejinta adeegyada bulshada dhismaha golayaasha deegaanka waxbarashada caafimaadka biyaha gargaarka iyo sar u qaadida adeegyada horumarinta madaxweynaha waxa uu tilmaamay in guulo muhiima laga gaaray dagaaladii lala galay al-shabaab oo lagu xoreeyey deegaano badan oo u badan ama u baahan in la gaarsiiyo adeegyada aasaasiga ah ee bulshada sidoo kale isu diyaarinayaan wejiga labaad ee howlgallada si loo dhammaystiro xoreynta deegaanada al-shabaab gacantooda hadda ku jira gudaha markii loo eego madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuudna wuxuu madaxtooyada ku qaabilay ganacsato turki ah oo maalgashanaysa soomaaliya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa madaxtooyada qaranka ku qaabilay ganacsato iyo madaxda bangiga siraad oo maalgashi ku sameynaya dalkeenna ganacsatada turkiga ah ayaa sheegay inay dhowaan xariga ka jari doonaan bangiga siraad oo ay ka hirgeliyeen caasimadda muqdisho arrinkaasoo xoojinaya isku xirnaanta ganacsatada labada dal iyo kalsoonigelinta maalgashadayaasha dibadda madaxweynaha ayaa ka hadlay fursadaha maalgashi ee ka jira soomaaliya iyo qorshayaasha ay dowladdu ku dhiirigelinayso waxauna tilmaamay in dowladda iyo shacabka turkiga ay safka hore kaka jiraan saaxiibada iyo walaalaha ay ku kalsoon yihiin ganacsatada soomaaliyeed kuwaas oo la shaqaynaya weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka wareega wararka raadiyo hadarsanee muqdisho ayuu idinkaga imaanayaa qodobo kale oo barnaamijkeena ku jira ayaa inoo harsan oo aad gordho maqli doontaan
jimcihii dhoweyd aniga iyo asxaabteeda oo iska baashaalayna oo hilib shiilan cunayna ayuu mid ka mid asxaabtayadu cuntadii ugu qariyey basbaas kulul ka dibna markii uu calaliyey afkii ayaa ololay carrabkiina wuu soo laalaadiyey saaxiibkay waxaa buu ugu jawaabay ileen cuntada iyo jacaylkuba kulaylka ayay ku macaan yihiin markaa kadib ayuu u dhiibay kokakolla qabow si uu nafta ugu qaboojiyo si farxad leh ugu baashaal cabbitaanka koka kolla
taxi
haa walaal ee waxaan rabay inaad geyso bangiga salaam waa maxay adiga maalin kastoo degdegna way kugu jirtaa bangiga salaamna waad usii cararaysaa walaalow ee lacaga badan baa iga yaalay inaan ka soo baxsadaan rabay degdeg inaad igu geysaan rabaa bangiga oo waan ka xumahay ma isticmaashid miya adeegga deeqtoon maya adeegga deeqtoonna muxuu yahay adeegga deeqtoon waa adeeg looga maarmay in la cararo xilligan oo kale adigoo moobilkaaga gacanta isticmaalayo ayaad ka baxsan kartaa lacagta bangiga kugu jirto isla markaana aad dhigan kartaa waxaad ku iibsan kartaa wax kasta oo aad doonayso adigoo sidoo kalena kala
maasha allah adeegga deeqtoon waxaad isticmaali kartaa saqda dhexe subaxa hore iyo saacad kasta adeegga deeqtoon waa adeeg bulshadeeda ay u hibaysay salaam somaali bank deeqtoon deeqtoon
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeegga gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeegga gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix farriintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
riwaayadda sahanka nolosha waa heer sare kaahinow miyaad la socotaa riwaayadda sahanka nolosha haa saaxiibow laakiin xalqadii la soo dhaafay waxbaa iga dhaafay bal ii sheeg niihow iigu soo celi maxaa i dhaafay ciidanka cusub ee ilaalada xeebaha waxaa la geeyey xeebta daadsan adigu iska qiyaas waxa ay arkeen niyo waxba ma ka fahmi karo saaxib ii sheeg maxaa dhacana waxay heleen daroogo waa wax lama filaan ah laakiin maxaa keenay baakadaha daroogada ay ku jirto xeebaha daaqsan yaase helay daroogada ciidanka cusub ee ilaalada xeebaha ayaa arkay wiilal yaryar oo ay ka shakiyeen marka ay baareenna waxay u sheegeen in ay baakado daroogo ah ay ka heleen xeebta mooge iyo madaxa burcadbadeedda ayaa ganacsiga iibinta hubka suuqa madow ku beddelay iibinta daroogada wiilasha yaryar ee lagu qabtay xeebta waxaa ka mid ahaa hanad lacag jacaylka mooge ayaa hadda saamayn ku yeeshay reerkii oo dhan iyo qoyskii laakiin mooga ma danaynayo arrintaas ku dhacday hanad ma sugi karayo inta aan ka gaarayo waxaa dhici doona xalqadaha soo socda
dhegayso halqadda soo socota ee riwaayadda sahanka nolosha taas oo hawada ka bixi doonta jimcaha saacaddu markay tahay labadiyo barka galabnimo dhegayso riwaayadda kana qayb qaado adigoo ka soo wacaya teleefonka gacanta kalana soco barteenna facebookga iyo twitterka gal khadka oo raadi sahanka nolosha weli waxaannu helaynaa jawaabihiinna su'aashii aan idin weydiinnay toddobaadkii hore ee ahayd waxaad u malaynaysaan haddii bulshada daaqsan inay amnigeeda la wareegto xusuusnow inaad fariin noogu soo dirtaan nambar ka gaaban ee saddex shan afar oo ah bilaash adigoo soo raacinaya farriinta magacaaga aad bay noo farxad gelinaysaa inaan ogaanno fikirkaaga
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo maryaday martidaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa maacaleesh yaab waaye maraq digaaga jumba maa suuqa laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa bakhaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihin ka bacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragti
maryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan iloobi soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumba rooti ama canjeero jumba ku darsa ama muufo kolay tahay maraq digaaga jimbo ciidan kumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale isagu un maanta noo qoosha muufadaan ku cunnay
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo combany waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer lixdan iyo shan labaatan iyo toddoba soddon iyo kow ama siddeetan iyo lix konton iyo kow sagaashan iyo sagaal maraq digaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooye howlihii badnaa mar kaley sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeenoo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeenoo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beeka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta cidlaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonto bostibaid iyo prebaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobilkaaga waxaa intaa sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho degdeg ula xiriir beeko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beeko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha warshada isbuunyada ee dubai duraad iyo shalay iyo kala duwan maantaba maxaad uga dan leedahay wah wah dub markaan idhaahdaba waan igii dildiloomayo hurdadii idiiday daalkiiyo dhafarkii dushayda saarnaa maanta waan ka dulo dusha saan maraya calashaan warshada isbuunyada ee dubai amba waa dabaaldegayga damaashaadii farxaddeeda isbuunyada dubai wax lagu doorsadoo laga doorta lawaa dalkeenna ballaaran dadka ku dhex nool dubai bay isku sheegeen oo dabcan laysku tilmaamay joodaryada duwaa dug markaad tiraahda raaxaad ka dareentaa oo durbo waad gamaadaad dig fadhiyada ka sii daran dahaboy ka sii wacan oo daartii la dhigaa nuurkeed ma damo dabcan way ifaysaa qurux badanaye iska seexo walaal labadii didaashee dooqoodu midooba si ay u kala didin doorkoodu u lumid dubai baa loo goglaayoo fadhigoodaa loogu daraa warshada isbuunyada ee dubai waa warshad aad loogu riyaaqay islamarkaasina laga helay wax soo saarkeeda warshadda waxay soo saaraysaa jodaryada kale ah furmadoobaha dubai vip medical matres superform standard dubai sundus xabibi iyo xayaati jodaryadan waxay isugu jiraan nafar iyo nafrey barkimaha ka sii daran hoo xabiibi adna hoo xayaati ilaan barkimahayba ku qoran yihiin xabiibi iyo xayaati iyo aad waaba raaxo socotee shib iska dheh warshada isbuunyada ee dubai keenaysaa fadhiyo aad u wanaagsan oo fadhi carbeed ah hal dabaq laba dabaq saddex dabaq iyo in kaloo kasii badan warshaddu waxay ku taallaa dhinaca galbeed ee wadada daarsalaam ama waxfaanaynta sileer waxaad kala xiriirtaa eber lix hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo saddex eber lix hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo afar eber lix hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo shan eber lix hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo lix simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashe sancadood ma taqaan sadarkuu muuqda uma baahno su'aalo subersayn tayadooda soomaalaha u codaysa
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subarsayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersayn waxaa caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersayn oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida waddada maka almukarama kasoo horjeedka immigrationka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahsoon ama wac leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba kuntan iyo afar ama eberlexal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo
شراب الحب يعرف بالمذاق shirkadda fatax general trading company waxa ay noo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinayso nafaqa loo qoray jirkaaga cabitaan qiimo lana raadin qamar maango uga qaado xaajigu quwaddiis xiriirta haddaan laga helin qanaaxo tabarta qaarkeedna hayn qamar mango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar maango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar maango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku khafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jidhkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar maango u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qotomaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar maango ha qaato cabitaankii qamar maango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay naftu ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fitamiino jidhka uu u baahan yahay qamar maango cabitaanka cabitaanada cabitaanka qamar maango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subarmarkedyada ama gaar xarunta ugu weynay shirkadda fatax general trading company ee keenta cabitaanka qamar maango oo ku taalla suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkaddu ay ku leedahay suuq bacaad kala xiriir fafaarintaas dheeryana teleefon lambarada eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan iyo shan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal ama eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex سديتن قمر مانجو دعنت على شراب الحب يعرف بالمذاق cabdulle iska fiiro hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada il caaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta inta umru ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku shubata laba dolaribar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited ah yaa taas waaba sababtaan u sirdo simirkaarka somteele waa xirmadaata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkadu ugu tala gashay macaamiisheeda hahadool waa ka noogan afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afargees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ii dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afargees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo salowg la'aan ku isticmaal
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkeebaad ka liibaantay soo ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto motoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
yaa amaa taqan faa'iido mahay kaa xigto waa markaan isticmaalo adeegyada shirkadda isgaarsiinta ee somtel beriga nimaan gacanta ku hayn nasiib waa ka hiiliyey waa sababta shirkadda isgaarsiinta somtel u soo kordhisay xirmooyinka mobile internetka cusub ee adeega dhammays sax adeega dhammays waxa uu ka kooban yahay afar xirmo maalinle bille iyo toddobaadle ii kala dhigdhig hee ku shubo nus dollar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal muddo soddon saacadood ah mahaas faa'iida waa ka buuxdaa sidoo kale ku shubo hal dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo lixdan saacadood ah yaa iska fadhi meel xumbaal waa dhammaatay aan kugu daree ku shubo laba dollar iyo bar oo hel unlimited daato internet ah iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo toddobaad ah weligayba qof somteel watoo qof u baaqaaya uma jeedin ugu dambayntii ku shubo shan iyo toban dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo bil ah aryaha nugu daalin warkaan waa adeega lahayna xirmooyinka adeega dhammays garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shuba ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig lacagta geli afar gees waa igu og tahay noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmooyinka kala gedisan ee adeega dhammays ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel marxaba iyo guddoon macaamil had iyo jeer mobile internetka somtel nafsadaada ku soo aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshay adduunyay premier wallet aragtaya maxaad oran Premier Wallet waa application cusub oo kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga Premier way iska diiwaangelin karaan Premier Wallet.
lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulo kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaa in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg hadda play storeka ama app storeka
daaxaana sugteenoo saadaal ku jirteen ee soomaalaysaankii somtel baan ku helnay soo qaata haddeer simkaarka somtel shaqa buu saqiraayo sahalkaaga dhigaayo soo qaada haddeer iidahab baa la socdaa si walba ku anficay adigoon marna seegin soo qaada haddeer sidiisaba iidahab waa tiknoloji saxan oo hantidaada sugaaya simkaarka somtel soo qaada haddeer socod iyo daalkii kuleelka iyo siigadii waxaa meesha ka saaray simikaarka somtel oo iidahab baa la socda ee soo qaada haddeer suuqyada ku aado waxaad soo gadanayso iidahab ku soo tuur soomaala iidahab waxbarashada kusii bilal kusii dhiib adna taad sugaysa ama sooriye u lahayd ii dahab ku soo tuur gadigeen ka sinaanaa oo simkaarka somtel sidanaa kulligeen ii dahab waa hanti lacageed oo kugu jirta moobaylkaaga ammaankeeduna uu sugan yahay ku dhiib ama ku qaado ii dahab biilka guriga waxbarashada caafimaadka korontada biyaha iyo wixii la mid a akaankaaga dahabshiil ii dahab ugala soo bax ama ha lagugu soo diro si aad u furato adeegga ii dahab qaado simkaarka somtel shirkadda somtel u doono hadal fasiixa internet xawaaro sare leh ama ila soo hadal ii dahab iyo somtelba waxa ay hoos tagaan ii dahab isticmaal oo ku adeega weliga
barnaamijka wareegga wararka ayaa dhegeysanaysaan raadiyaha dalskana muqdisho idinkaga imaanaya markan haddaan eegno wareysigan wuxuu ka hadlayaa waa wareysi gaar ah een, basaaskii ugu horreeyey etoobiya usoo dirtay soomaaliya kun sagaal boqol iyo lixdankii iyo sida uu maleegay dalkii welihii afka maxaariga ee reediyo muqdisho diyaaradii sidee maxamed ee maxamed siyaad barre ee ka badbaaday gandaal lagu dhufan lahaa barnaamijkan oo dhinacyo badan taabanaya waxaan ka wareysanay korneel cumar cali maxamed baalbaal abuukar xashara ayuuna u waramay
basaaska u weyn ayaan marka ku baraa basaaskii ugu weynaa uguna horeeyey uguna oo horeeyey etoobiya ay u soo dirtay Ah.
soomaaliya haye qaabka culummada qaadiriyada oo isu ekaysiiyey soomaaliduna ahlu dariiqay ahayd ahlu dariiqay ahayd waqtigaasi waxaa la dhihi jiray sheekh badgale sheekh badgale asagaa la baxay ma soomaalida u baxsay waa uun magacu la yimid meesha waaye Hay- la garan maayo inuu lahaa jiray iyo inuu meesha ka yimid anigu ma iyadoo fahmi loogu yeerayd aragtay karo. Ah, la la arkay way kun sagaal bo- isla markii uu meesha xalane ciidankii la dejiyey oo ta- oo tababarka u dhammaaday ayuu soo agdegay oo sideedii eh, eh, eh, sarkaalo habeenkii la dilacsiyood sheegtay Ah.
oo loo diray tababarka Ah, Qa- qaar ka mid ah ay maamulaan tali- taliya horina yihiin taliya horino yaa taliya horinka ahaa marka eh, boodko bootika waa badnaayeen ugu yaraan labaatan horimooda ku tiin bawda cabdaahir taliya horinahay salaad gabiraa taliya horinahay cali samataraa taliya horinahay een, oo oo weliba qaybta madaafiicda la baray uu kamid ahay waxaa waxaa taliya horinahaya kulligood taliya horinay ahaayeen nimankaas oo xulka taliya horinay ahaayeen sheekh badgale meeshaas uu deganaan jiray hamiinkii sad- laba saac iyo bar markay toobadda geli jiray oo habeenimo ha laba naagood afaynuusa ka daba qaadi jiray sheekh ayaa badda gala hala fiirsaa la dhihi jiray badda ushab dhihi jiray haye dadkuna waa fiirsan inta lasoo baxo markii la galayo markuu galayo waa fiirsana way waqtigu kasoo baxay haye iyo meeluu kasoo baxay idoon la aqaanin Ha.
aa subaxi la arkaa isugu jooga xeradiisa fadhiya xeerada fadhiga haye
waxaa lagu sheekeeyey marka Mm.
hamiinkina qoomka badda joogo sheekh u yahay oo la soo sheekaysta ha maalintina qoomka beriga jooga biriga Ha- jooga haye
muddo haddii la joogay ha kulli askarta inta badan waxay u noqdeen xer xertii waxay noqdeen badgale wuxuuna dhex degan yahay xeradii ciidamada dhaqdhaqaaqii oo la socdaa haye iyo hubkii wixii oo dhan haye sanoo kale askarta jilasanoo kale waa taageeri jiray haye soo dhihi jiray waa garaada waa helaysaa nin fiicana tahay waa ducaysan tahay marka Haye.
saasuu dhihi jiray xertaa tahay Mm, hertaa ka mid tahay haye
nin ka mida askartii xerta ahayd ha aa gabar u xoogowda gabaraa aa- aa u qaan gaartay waye habartiyo iyaduna xerta ka mid ah waye ayuu la tashaday waye gabadh hooyadeed ha haye wuxuu ihi sheekaan annaga aan xertiisinahay ha oo noo duceeya ha oo na taageera ha wax kale uma heli karnee ha aan gabadhaan siino Haye.
noo xoogowda waa hay tiri iyaduna haye sheeqii gabadhiyaa la siiyey haye
gabadhi haddii la siiyey toddoba maalmood iyo toddoba habeen markay cidda ka maqneed ha waxa la yidhaha koonfurta soomaaliya waxaa ka jirta toddoba celis la yidhaha aniga ma arkin hargeysa iyo intaan joogi jiray iyo Aha, boorama iyo toddoba celis aa la ma ku arkin aniga haye waxyaabo kalaan ku arkay laakiin tan kuma arkin Haye.
reer koonfurkaan ku arkay bas haye todobaceliska markii la keenay ha gabadhii gambaray u dhigtay hooyadeed waqti galabaha loo keenay gambaray u dhigtay gambarka ma fadhiisa karay tiri dhulkay fadhiisata waye waxa kugu dhaay tiri haye
muddo uun markii wax qarqaraysa kabacdi ha waa dhaawacanay tiri sheekhu dabada u isticmaalay
subxaan allah haye makaankii kalena far ma saarinay haye
shib iska dhihi tiri maalmahan joog aamus haye
wiilna la hayo geedahay dirtay adooga waxay tiri adoogayaa la keenay adoogayaa la kooda habartii waxay tiri cod- codka hore habartii waxay wacda wiilay u dirtay adooga aabbihii gabadha dhalay Ah.
odayga reerka reerka haye waa yimid haye
waxay tiri ha
gabadhaadi saasaa ka timid Mm.
wuxuu yiri, waxaad yeeli warka meeshaas ku jooji anya adiga un dhaafin ilmahan jooga guriga iyo ogaadi haye tartiib sariirta ha tagto ha iska seexato gabadhu haye aan xalaa laga gaaraa Mm.
janal daauud oo janalcaydi maxaa faracaydi horin u ah oo xerada jooga xerada jooga intuu u tegay ha oo ku yidhi darajadiisu maxay tahay markaas maxaa faracaydi waa gaashaan leh waye waye minjir waaye waye Ha- habeenkii ay minjira qaateen miya habeenkii minjira qaatan iwa kabtana ah waye oo xornimada haye haye
wuxuu u sheegay barnaamijkii sif howl si yacni qarsoodiyahoo aada u ilaalinayo uu sheegay wuxuu yidhi barnaamijkaas adiga islaantaada ha iyagan dhaafin waxaa dhahaya caydiid haye baabuuruu soo qaatay yar oo lahay asiga kiiska kale ee ee ee xerada afisyooni la yidhaahdo horteyda jidka banaankiisa guriga janal daauuda ku yiil ayuu tagay uu tagay janal daauda guriga jooga Way.
waa salaamay xagga lafta dhibaatada Xerada Afisyooni.
Ha, xerada afisyooni maya banaankeeda banaankeeda ha marka xerada laga baxo Ha.
jid laamiya mara moogta Ha.
laamiga kusoo jeedkiisuu deganay guri ku lahay waagana waa ku leeyihiin reer janal daauda way
maxamed siyaadna waa ku dhegan yahay asaguna Mm.
wuxuu ihi maxaa kaa siiya waa u sheegay wuxuu ihi nin saasaan arkay barnaamijkaas iyo jooji uri marka halkiisa jooji Mm.
haye xeradaadi ku laabo ilaali sheekadaas haye iyo dhaqdhaqaaqan sheekadaas way Aha. taliya ciidanka badda ee waqtigaas jiro wacay wuxuu ihi waxaan rabaa laba askari oo ah ciidanka badda kuwa dabaasha ku qaatay gunnada fiican ku qaatay oo dabaasha ragga looga haray ah looga haray ah way waxaa dhahaya Iyo General Daud.
General Daud.
iyo qalabkooda oo markaas taliyaha Ciidanka militariga xoogga waay.
soomaaliya xoog Ah.
haye
labadaas qalabkoodii dabaashana ha soo qaataan badda ku yelihayeen Mm.
waa baxyey laba nimo xulaho u keenay oo waxaa u yidhi- keenay eh, caydid Ay, maya maya General Daud Jana- taliyihii ciidamada badda.
Oo taliya ciidanka badda wuxuu u keenay taliya ciidanka xoogga Mm.
laba oo nin.
Daawuda.
Aha, laba- haye labadaa nin Mm.
anaa kala wareegu wur haye muddada aan kuu soo celaana kuu sheegi maaha haye waa muddan anugu doorto haye inaad ii keentay oon anigu la wareegay waxaan ahayn oo kaa saaranoo ma jiraan waa saas markaan General kuu- Daud ayuu.
Haa, markaan kuu soo celshaad ma arkeen way waa iga hortaliya Mm.
waana ka tegay Mm.
labada nin waa joogeen maqribkii uu casho siiyey wuxuuna dhegeysta haye nin baa badda gala hal saaci bar Mm.
ninkaas badda hal saaci galay Mm.
wuxuu badda ka jashan idinka rabaa
inaad soo gaataan soo gaataan haye
waxaadna isticmaalaysiin aqoontiina ninkaas inuu idin arka lama rabo way isagoon idin arkin ayaad ninkaas maaragtay ogaanaysiin wuxuu badda ka soo qabto Mm.
way hay yidhaahdeen janal daauudo caydiido wacay caydiid waa yimid nimankan qaado wuri adoo adiga kaligaa og tahay nimanku ninku markuu badda galo iyo intuusan gelin waktigay roobay doonaanay gelayaan way nimankaasu ninkaasay dabagal ku samaynayaan qofan adiga ahayn inay ogaatana ma rabo way warbixinta anigay kan aniga iyo kii- adigu waa galeenaan kaa rabaa bis way nimanka waa tageen ninkana waa tegey waa waa la isjiraa cawada Mm.
meel la jiraba cawada waa las Mm.
Mm.
haye
hal saac iyo bar ayuu ninku badda galaahay hal saac eh, hal saac iyo af- iyo labaatan iyo shan daqiiqo ayaa ninka midu badda galay labadii nin midkood waa kasii hormaray marka basaaska etoobiya haye naagihii iyo asigaa yimid badii sawdaa ku yidhi qabal- qalab qalabka dabaashu wataa laftiisu badii u galay markii mar badii markuu galay muddo uu wax yar maqnaay kii kale ka daba galay
hore iyo gadaalay ka dhigeen Haa.
haye waana muuqaal dheer ina arkayaan Mm.
meeshuu marayo qalabay wataan qalabay wataa haye waa daba kaceen waa daba kaceen waa daba kaceen iyadoo dhima dhinac ka socdo ah buurka afisiyoni la yidhaahdo oo buurka badda ka baraysa ah ayuu fag ka soo yiri Mm.
waa kasoo baxeen ayaguna badda waa soo daba kaceen haye buurkuu kasoo degtay waa daba socdaan laamiga afisiyoni iyo iskool bolusiya u dhexeeya markuu markii markuu kusoo degtay uu soo degay safiirka etoobiya taagan meesha oo calanka u saaraya way oo gaarigiisa wata gaarigiisa wata haye albaabkaa laga furay waxbuu dhiibay lalama hadlin albaabkuu xiray waa soo naqayay meeshiisa uu isaga soo naqday baddiisuu soo galay haa nimanka badda soo- meel bad iyo ama bad baan gelina berinka uu iska maray waa xor waaye marka sheekh bad gale haye gurigiisa uu dhinaca ka soo galaa badda kuma noqdaba haye
wuxuu sameeyey ayaguna meeshii buurkii iska fadhiisteen markuu ka- markuu ninkaanu tegey marka hore meesha jooga niman sheekeysaayo sigaar cabaayo iska bu- sheekeysaayo iska dhigeen oo meesha ku fadhi ku dariraayo waa agmariya waa ka tegey Een, ma fiirin xataa waxa aan fiirin oo waa kuwii oo ka soo hormaray berriga uga soo hormareen way oo raggii raadinaya ragga Badmaaxinta ah.
badmaaxinta ah.
haye waxay ogaadeen me- wax u qabtay waxa uu qabtay shaqada uu qabtay iyo ciduu la kulmay waa xaqiijiya haye
warbixinta waxay u keeneen janal daauud ko
janal daauud labadi nin fasaxuu siiyey xamarka baxuu cawanamo nin walba- nin walba meeshuu ka yimid degmaduu ka yimid ha aado.
haye muddo afartan casho ah nin walba meeshuu ka yimid ha aado.
ilmihiisa iyo ehelkiisa Ha, lacagna waa siiyey way baabuur ay ku baxaanna waa siiyey way waxauna amray inay si degdega magaaladu uga baxaan si aan warku magaalada saysan cidna wax ula wadaagin aysan ula wadaagin Hay.
waana baxeen Hay.
waa hubiyey inay magaalada kala socmeen Mhm.
intaas markay dhacda hameenka ku xigay janan daa-uud iyo rag kale oo ka mid yahay jaamac yare jaamac maxamed qaalib oo taliyaha nabad sugidda ahay nabad sugiddaas marka booliiska hoos tegeysa iyo rag kale oo ciidamada ka mid ah oo taliya booliisku ka mid yahay aan meesho soo fadhiisteen
habeenkii dambe yaa soo fadhiistaa tiri meeshii janan daa-uud janaal daawud jaamac maxamed qaalib jaamac maxamed khayr oo ah markaas een taliyaha nabad sug- booliisku ka mid ah qayb nabad sugiddu- sirdoonka booliiska.
booliisku ma nabad sugidda laftirkeeda soomaaliya markaas jirtay Ayaaba- Ah, booliiska hoos ah, tegeysa.
ah, booliiska hoos tegeysa.
Ah, markee ayada haddana sharci loo sameeyey waa ogtahay Ha.
wal sharci ma lahayn haye ha sharci kuma dhisnayn markaa janaal maxamed jaamac maxamed khayr wuxuu ahaa taliyaha een, qaybtan een, sirdoonka booliiska.
sirdoonka booliiska soomaaliyeed haye Mm.
waa gartay intaas Waa- waa jaamac maxamed qaalib Mm, jaamac iyo yare.
janaal daawud iyo saraakiil badan taliyaha Yes.
booliiska oo maxamed abshir iyo- Maxamed iyo Abshir waa la uu ka mid badayay.
yahay.
waa la badayay haye waxaa kaloo la sheegay wasiir gaashaandhiga inuu ku jiro markaas oo hilowle la yidhaah way Mhm.
Ah, oo yeah.
oo reer kismaayo ah waa gartay
ninkii een, axaarka waa loo jeeday meeshuu soo istaagay awalba jaamacana ka warbaxsho yiri dhowr sano meeshuu istaagayay oo aanaga ilaali jirnay meesha ku ogaa jirnay laakiin waxa hadda maarata u qabanaya ma naqaano Een, Dhowr sanoba daba joogno.
aan daba joogno Waay.
meesha ku arkayna haye
ninka waa yimid albaabkaa laga furay warqadii uu dhiibay nimanka niman cayaara iyo shab shab shab iska dhayeela iska dhigeen waana madaxda dhammeed oo dowladda wadanka way eedaacadda ma fadhiyaa markaas maya habeenkaas maya habeenkaas ma fadhiyo haye habeenka ku xiguu fadhiyaa la yidhi way habeenkaas waa niman iska cayaar iska dhigay ha habeenkaas waxay- safiirkiyaa yimid waxay diyaarsadeen habeenkaas ninka ninkaan qabaa nimanka ragga ninkaan qabaa haye ay diyaarsadeen haye
safiirkana meeshuu yimid Mm.
Ha, caadi waay meeshuu soo fadhiista Mm.
raggan waa joogaan cawada waa waa kama dambays haye nab aa la yidhi isagoo soo isagoo socda weli oo aan warbixinta Oo dhiibin warbixinta dhiibinaa la qabtaa la yidhi kan warbixinta aa safiirka wadda asu dhiibo Mm,
bartaa la fadhiisay Mm.
safiirkana markuu saacadda uu imaan jira waaye Mm, iska iska iska baxa haye
duqa waranaa le ilmaa idinka dhalo ya ilmaanba idinka dhalo wuri hadda cawada waa aa kawma ihigur haye cilmi ayo boqor awr
haye waa waa u noqonaynaa qisada cilmi aye ee, kan iyo gebagabadii ii sheeg hore wood marka waa la qabtay ninkii haaminkaasa ninka u dambaysan waa la qabtay Ah, kacaanka he- dowladdaas markaa jirtaa hesha meesha- Ee, meesha- meesha waa waa yahay meeshii uu ku dambeeyey iyo xukunkii lagu fuliyey waa usoo noqonaynaa Ah, meesha jirtaa.
Ee, waxyaabihii uu qabtay ee, intii uu shaqadan hayay dhibaatooyinka u geystay maxaa ka mid ah inuu warbixin ka bixiyo tallaabo tallaabo iyo maalin maalin iyo Awoodda bil- bil- military.
ta- ta- yani Iyo ta siyaasadeed.
tallaabaqaadka soomaaliya ay tallaabo waa laga yaabaa inuu siyaasadda shuqul ku lahayn oo military kaliya shuqul ku Military, lahayn, maadaama soo- xero ciidan dhex xero jiro.
ciidan u dhex joogo haye Marka- ee, cilmi aya boqoraad soo qaaday in la yidhaahdo haye la dhihi jiray ninkaas een, hal saac oo idaacadda afka maxaaniga akhri jira warka afka maxaaniga ku akhri jira radio kun sagaal boqol lixdankii Ah, haye
ninkaas raadiyo muqdisho radio muqdisho ka akhri jiray Mm, hal saaci bar wuxuu tegi jiray liido ee, liido Xeebta Liido.
ma baabuur wata milajanta diia haye
nin ayaa wuxuu kasoo degay diyaarad la yidhaahdo alentalia alitalia Ah.
oo talyaanigu lahaa Ah.
garoonka xamar oo kasoo degay haye
diyaaraddaas waxay soo degtay galab toban iyo kow saac oo galabnimo Ah, waa qiyaas ahaan waa taariikhda lixdanka waa laga soo waa gudbay laga soo gudbay.
waa kow iyo Waa- lixdankii waa meel- meel laba iyo lixdanka gaar waa liba iyo lixdankii Meelahaas.
waye haye
Een, ilma ayo boqore ama ninka marka een, wuxuu eh, wuxuu weydiistay wuxuu yiri waxaan raacaa af- saddex baalka laba saacaba caawa diyaarad baxayso masar oo egypt airline Egypt Airlines oo- oo oo Masar u socota isku qoray oo isku qoray wixii ka horeeya intaas wixii ka horeeya transit waaye xamar uu transit ku yahay Ha, garoonkana kuma hakan garoonku ku jiraa garoonku ku jiraa Ha.
haye dadka socdaalka oo meesha garoonka jooga waxaa weydiistay inuu magaalada wax kasoo iibsado documentikana loo hayo haye magaaladan wax kasoo iibsado weydiistay waye warqadaa loo qoray uu xamar gudaha usoo gala Ha, Haye.
la yidhi kasoo iibso Mm.
ninka waa baxiyey waxaa la cad- waxaa la sheegay marka bad kale dad u shaqaynayay Mm.
inay basoolad siiyeen banaanka airbortka lagu siiyo Ee, maadaama uu deganaayo booti ku Xalan- xalane Ha.
bastoolada la siiyey bastooladu qaatay haye Intee la- haye taxiga wuxuu ka ijaartay airbortka banaankiisa way
wuxuu dhigtay shabeelle
ee, meesha hotel shabeel halka oo dhigtay hoostiis asurbatan igu sug waxbaan soo gadanaa haye inta lugeeyuu wuxuu tegey curuba agteeda asuu taxi kale ka qaatay wuxuu tegey meesha la yidhaahdo ee, shabeelle iyo curubo isu muuqda oo iskaga lugay oo isaga lugay si waa waa waa raadgadasho raadgadasho way
habeenkii eh, bal wuxuu tegey hal saac iyo bar oo ay ka dhiman tahay toban daqiiqo ayuu wuxuu tegey liido oo habeennimo ha haye hal saac ee bar toban daqiiqa ka dhima ha uu tegey waa toddobadii ee, iyo labaatan iyo labaatan daqiiqo Ha- haye hal saac iyo bar waa soo geliyay cilmi ay boqorra baabuuruu watay haye baabuurkii uu meel soo dhigtay haye baa hoteelka markuu soo galay wuxuu saaxiib cilmi ay boqorra ay ma fiican tahay badda xaggeeda uu la aaday oo la aaday haye sida nin sheeka u haay haye af soomaali buu ku hadlaya marka Soomaali ninkaas ku hadlay, amxaarka ah Soomaali ku hadlay.
haye
banaanka marka ula baxay halkaas wadnaha hoo xabad uga dhuftay bay Biyaha afkooda bay- u gey.
bay bay bay mastooladana badda ku tuuro haye xeebtuu gey haye ilmahaasuu ku dhintay ba- tagsigiisii u qaatay haye waxuu iska dhigay curubo waa ka lugeeyey kii kale u qaatay Shabeel ka qaatay.
Ha, airbortka u galay dokumentigiisa u qaatay diyaarado taagan u galay qaahir u aaday ayro haye howshiisu waa fushaday haye see loo ogaaday marka waxaan kusoo noqonaynaa qabashadii badgale oo hawshan asagu ka dambeeyey dilka ayaa sheegay.
markii la- sh- badgalaa sheegay Badgalaa sheegay.
badgale marka ee, waa la qabtay haye sida la yaala dowladda og ee, adigu laakiin ee, sida aad sheeka ula- ahaan iyo waxaani waxaan ka ogaa ma jirto yacni waxyaabo waa maqlay oo layidhaha minkaasaaba Alla khaarijiye.
aan la maalmariyey haye waayahay ee, maadaama uu nin basaasa ahaa oo xarun weynna ku lahaa ee, xeradii military dhexdeeda ee, dad la shaqaynayey oo gacan yarayaal u ahaa ma la qabtay wax oo allaala raadkiisi wixii la joogo xer u ahay oon markaas askarta askarta ahayn laakiin dadka kale oo caadi oo la yimid oo magaalada la oo soo la gala.
yimid Ah.
waa qaateen dowladdu gaadiid ma laha marka uu ku ku gaadid socdo uu lahay baabuur uu lahay uu ku socdo Mm.
dhowr dhowr iyo laba saddex Haye.
marka waa waa lahay Ee, xeradiisii see la yeelay marka iyo Ma- ma- gaadiidkiisii taas eh, xeradii waxay noqotay xeraha militariga kamid noqotay meelaha il- Waa lala wareegay waa calaa lala kulli wareegay waxaas waa lagu kata- waa lagu kala baxay waa la kala qaatay gaadiidkii dowladda la wareegay waxaana ka timid waxaa timid feejignaan culus oo s- oo ku saabsan ee, xagga ee, sirdoonka sirdoonka, ilaalinta saabsan ilaalinta.
haye qoladii marka ee, sirdoonka booliiska oo nabad sugiddu ay iyaga hoos tegaysay ee, oo jenaraal jaamaca yare oo madaxda ka ahaa haddii feejignaantaasi timid oo dhibaatadaana la arkay maxay qabteen markii kadib feejignaantii maxay dhashay wax basaasiin oo kale ma la qabtay an in si fiican safaaradaha cadowga loo dabagalo oo loo dabagalo haa si fiican loo safaaradaha cadowga maxaad ula jeeda marka dabagalo safaaradaha waxay isle- waxay kala leeyihiin safaarada cadowga iyo safaarada saaxiibka haye haa safaarada cadowga yaa ka mid ah etoobiya etoobiya kamid ahayd Haye.
mar marka qaarkood marba horta etoobiya xagga dhig haye
Ee, waxaa kamid ahayoo kale madamada matalan mara libiya cadow ahayd Mm.
mara yamano carab cadow ahayd waye Een, maaragtay een, waa waxyaabahaas oo- xilliyadii dambe oo Ah, waa, toddobaatanaadkii laakiin kuwaas adiga ah, dowladda siyaasadeeda markaas taagan wixii ku cadow ah ha ayagoo safaarad male ay- Ha, ah, ilgaara loo leeyahay ilgaara lagu eegi jiray haye asaa maaragtay dabagalkoodu saay tahay ah, dabagalkii marka maxaa ka dhashay wax kaloo lasoo qabtay ma jireen oo Maya, basaasina maya, maya. basaasiin waa basaasiin waa la arki jiray military laftirkiisu waxuu samaystay een, wuxuu waqtigaasu hog- ah, een, maaragtay hogaan maahan markaas waaxaa laga dhigay hogaanka marka dambe oo toddobaatanadia laga dhigay Mm.
waaxda sahanka wasaaradda gaashaandhigga haye waxaad mar kale dadka soomaaliyeed ugu celisaa ee, raggii marka hore waad ii sheegtay oo waxaa ee, soo helay xogtaa tiri ee, maxamed faarax caydiid allah u naxariista oo minjir ahaa Ah, iyo gabadhaas iyo gabadhii ee, oo mas-uul ka ahayd waxaas oo ah, wiilka gabadhii uu ninku s- xumeeyey Ah, ee, iyo gabadha aabaheed kadib waxay la wadaageen ee, caydiid wuxuu la wadaagay jenaraal daa'uud habeenka la qabanayey ninkan la yidhaahdo badgale ee basaaska ah ragga fadhiyey ee iigu celi mar kale jenaraal daa'uud waxaa la sheegay inay madaxda wadanka wad- mar- mas-uul madaxda wadanka intooda badan ahaayeen Oo xagga Sida madax- ciidamada.
sida ciidamada iyo wasiirada iyo xataa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha madaxweynuhu fadhiyeyba waa fadhiyaha Ee, ra-iisul wasaaruhu markaas ee, sababtu een, yacni wixii yaraayoo la aas-aaska ka bilaabanayo Waa- waa- waa Cabdirashiid aaba loo waa soo- ra-iisul wasaaruhu.
aaba loo soo dhacayba haye Ha, waxaa loo soo dhacay ha iyadoo ciidamadii lagu dhex jiraa la arkay curdina ay tahay
etoobiya markaa sirdoonkooda weligooda khaali nagama naqan laakiin wixii ka dambeeyay kacaanku markuu dhashay etoobiya yacni sirdoonka soomaaliya ay- oo markaas nabad sugidda nnsa la aas-aasay Mm.
oo hogaano badan ka kooban Mm.
ns markii la aas-aasay oo ah- iyo hogaansahanka wasaaradda gaashaandhigga intelligence military la yidhaahdo Mm.
iyo booliisku asna intelligence sale Ah.
waxaasoo dhan hadii laisku daro yacni etoobiya wax mawjada sirdoonaho soomaaliha qaabilay waxay marka naqonaysaba in la helo een, barnaamijku markuu etoobiya kasoo baxo in Hore- hore laga helo.
hore laga ogaado waayahay marka waa- waxaad waxaad waxaad sheegtay eh, eh, isla dilkii markii isla markii haddana waxaaba bilowday eh, dagaalkii lixdii afartii Mm.
oo ayba sugi waayeen inaan shan sanaba gaarno ayagaa soo qaaday Ah, weerarka.
waxaa
guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii wareegga wararka ee caawa aad kala socoteen idaacadda dalsan ee magaalada muqdisho cabdisalaan juulo shaakir ayaa idinla socodsiinaya cabdiwahaab cabdiqaadir xasan iyo barnaamijkii farsameynayay tani barnaamij dambe intaa ku kulmi doono habeen wanaagsan